shaq warhirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna waa iyada
ismaqal haboon dhegaysta kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kubcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka uu salay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa maadaama amarkii loo dhaga nuglaaday in wakhti intaa ka badan aan lagu kordhin labada toddobaad balse dugsiyadu ay qaataan dhammaan wax alla wixii taxadar ah ee lagu hortagayo cudurkaas midowda iskuullada gobolka banaadir oo ka dalbaday dowladda in dib loo furo xarumaha waxbarashada tan waxay iiga dhigan tahay in aa mirihii aa ku taamayay qayb ka mid a riyooyinkaygii inaa gaaray tallaabooyin caynka ah ayuu u qaaday cabdishakuur cali diirsheeh inuu hanto kaalinta koowaad ee fasalkiisa qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonnaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi intaadan baan layr cilada anigu kaa tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaasbay ku tahe awlaada ku dara dugsiga
hagaag bilowgii bishan maarso dowladda federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saartay habka xakamaynta covid sagaal iyo toban iyadoo dalbatay in la xiro xarumaha waxbarashada lana yareeyo isu imaatanka bulshada arrintan oo saameyn gaara ku yeelatay goobaha waxbarashada siiba iskuulada ayaa walaac ka muujiyey inay sii xirnaadaan taasoo ka dhalan karta caqabado soo wajahda barayaasha iyo in kala go uu ku yimaado tacliinta ardada kulan ay isugu yimaadeen midowda iskuullada gobolka banaadir ayay ku dalbadeen in dowladdu dhawaaqdo dib u furidda xarumaha waxbarashada haddaba si aan wax badan uga ogaano caqabadaha iyo walaaca ay muujinayaan waxaan ka waraystay guddoomiyaha midowda iskuullada gobolka banaadir cabduqaadir maxamed xasan ugu horeyna waxaan weydiiyey ujeeddada kulankii ay isugu yimaadeen kulankan wuxuu ku saabsanaa oo midowda dugsiyada gobolka banaadir aan kaga hadlaynay xiritaankii muddada labada toddobaad ahayd ee kasoo fushay amarkeedu hay-adaha dowladda in la xiro xarumaha waxbarashada muddo laba toddobaada ka bilaabanaysay saddexdii bishii saddexaad ilaa toddobiyo tobanka bisha saddexaad maadaama waqtigiias waqtigii la qabtay uu gabaabsi ahaa oo la joogay ama ay dhoweyd ayaan xusuusinaynay hay-adihii dowladda in waqtigii ay soo jeediyeen in waxbarashada ama xarumaha waxbarashada la xiro ay dhammaatay ama dhowaad ay ku dhowday sidaa darteed maadaama amarkii loo dhaga nuglaaday in waqti intaa ka badan aan lagu kordhin labada toddobaad balse dugsiyadu ay qaataan dhammaan wax alla wixii taxadar ah ee lagu hortagayo cudurkaas marka sidaas ayuu ahaa kulanku waxaa isugu yimid maamulayaasha dugsiyada gobolka banaadir inta badan waxayna baaq asluubeysan u gudbiyeen hay-adaha dowladda iyo madaxda qaranka maadaama sanadkii hore lagu guuldaraystay xiritaankii dugsiyada cudurka covid sagaal iyo toban dartiis arday fara badan ay dhaceen kuwii dhacay ee sana dugsiyeedkan kusoo noqon waayeen dugsiyada ay runtii dhibaatooyin ay dhaxleen ardaydaas ka saaqida waxbarashadii sidoo kale dhibaato kale ay ku noqotay waalidkii u hanweynaa ee shinsanayay mustaqbalkooda marka taas ayaan ka digeynay waxaan ugu baaqaynay hay-adaha dowladda ee madaxda qaranka intii oo kale aysan dhicin laakiin dugsiyadii dhammaan wax alla wixii ka hortag ah yaraynta ardayda markiiba dugsiga gelayso agabkii nadaafadda faraxalkii iyo jeermidilihii iyo afxirkii oo waajib laga dhigo intaasoo dhan la sameeyo xataa wacyigelin joogto ah oo ay ka mid tahay xisooyin lagu soo kordhiyo dugsiyada toddobaadkiiba xiso fasal kasta uu qaadanayo oo ardayda lagu barayo cudurkan iyo waxyeeladiisa iyo sababaha faafiya iyo kahortegiisa intaba marka intaasoo dhan ayaan maaragtay uu ku saabsanaa kulankeenii aan qabanay midooda dugsiyada gobolka banaadir maxaa kusoo beegay xilligan inaad dalbataan in dib loo furo iskuullada maadaama cudurka corona uu weli saameyntiisa muuqdo waxaa xilligan kusoo aadiyey runtii laba toddobaad ayay ahayd qabashada hay-adaha dowladda wakhtiga uu ay xirnaanayaan xarumaha waxbarashadu maadaama labadii toddobaad ay dhammaatay cudurku wuu jiraa sax laakiin goobaha waxbarashadu waxay la mid yihiin goobaha kale ee maaragtay adeegyada bixiya ayagana waxaa laga rabaa oo saaro mas-uuliyad weyn iyo inay fuliyaan fariimaha bahda caafimaadka kasoo fulayo marka maadaama waktigii la gaaray ayaa kusoo aadiiyey in aan xusuusino wasaaraddii oo aysan dhicin sidii sanadkii hore ilaa amar dambe oon la ogeyn xilli uu dhammaanayo cudurkani ma ah wax joogto ahoo weligii jiraa insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa in laga gudbi doono oo caafimaad loo bixi doono hadduu alla idmo iskuullada ma u diyaargaroobeen haddii xitaa la furo inay dhaqan geliyaan hababka looga hortago cudurkan haa dugsiyada waa u diyaargaroobeen inay fuliyaan dhammaan wax alla wixii taxadara oo looga hortagayo cudurkaas xataa waxaan soo jeedinay in guddiga xeer qaran ee dowladda federaalk u qaabilsan arrimaha covid sagaal iyo toban ay booqdaan xarumaha waxbarashada si ay ugu qancaan oo ay u arkaan dadaalada ka jira goobaha waxbarashada dhanka cudurka keliya in la fiiriya lama rabo waxaa la rabaa in la fiiriyo dibudhaca ardayda soomaaliyeed iyo guuldarooyinka lasoo gudboonaan karo maadaama xiliyada imtixaanka ay soo dhow yihiin in marka la isu soo dhoweeyo oo arrimaha la isu dheeli tiro ayaan maaragtay doonaynaa waxaa kaloo ku jiray baaqeeni in dugsiyada wacyigelin joogto ah ay ka baxaan xataa xisooyin toddobaadkiiba mar fasal kasta uu qaato xiso lagu barayo ardayda ka hortaga cudurkan iyo waxyeeladiisa iyo sida looga gaashaaman karo marka intaasoo dhan oo dadaal ah ayay maaragtay bahda waxbarashadu ku ballameen gaar ahaan maamulayaasha dugsiyada gobolka banaadir ee ka tirsan midooda dugsiyada gobolka banaadir waana hubaa in ay fulin doonaan oo maadaama xaggooda ay uu kasoo fulay dadaalkan oo isku waajibiyeen ayna tahay waajib ka saaran bidqabka caruurta iyo ardayda ay hayaan dad mas-uuliyiina oo damiir leh darooyinkoodu maaragtay damiirkoodu uu nool yahay maamulayaal aqoon leh waxa ardayda ay baraan ee wacyigelin ee ka hortaga cudurkaasna waxaan rajeynaynaa inay u qaadaan xaafadihii iyo guryihii si ay ugu dabaqaan fariimaha iyo wacyigelinta dugsiga ee ku aadan ka hortaga cudurkaas marka ayagii ayaaba safiiro u noqon doona dugsiyadooda ardaydii oo maaragtay wacyigelintii ay dugsiyada kasoo xambaareen u gudbin doona xaafadaha iyo guryaha sababna aan rajeynayno inuu ilaahay uga dhigo in cudurka aqoontaas ay guryaha geeyeen uu ku badbaadiyo kuna yareeyo faafidiisa hadduu alla idmo maxaa ka dhalan kara haddii ay sii xirnaadaan goobaha waxbarashada sii xirnaanshaha goobaha waxbarashada waxaa ka dhalan kara waxyaabihii ka dhashay sanadkii hore iyo kuwa ka daran waxaa ka mid ah in arday badan oo soomaaliyeed ay ka tagaan xarumihii waxbarashada oo ay ka saaqidaan ama imtixaanka ay ku dhacaan maadaama waa haddii muddo dheer ay xirnaadaan goobaha waxbarashada kadibna imtixaanka ay galaan in ay imtixaanadana ku dhacayaan way caddahay sababtoo muddo ayay moogaayeen sanadkii hore ilaa afar bilood ayay moogaayeen kadibna imtixaan bay galeen tiro badan oo arday ah ayuu saameyn ku yeeshay maadaama manhajkii muqararkii aan la dhammayn oo ayagoo meel dhexe marayo iskuuladii cudurka ay u xirmeen kadibna ardaydii muqararkii oo dhan imtixaanka looga qaaday oo sidaa ay tiro badan ay waxbarashadii ku gabeen haddii waxbarashada ay gabaanne waan garan karnaa meelaha ay ka baxayaan derbi fariisi iyo maxaan ku dhahaa tahriib iyo balwad iyo waxyaabihii daroogada ahaa wax la mid ah inay maarata xaggaas ay u leexdaan taana way dhici kartaa sidoo kale dugsiyo badan ayaa ku xirmay sanadkii hore gobolka banaadir ilaa ku dhowaad boqol dugsi sideetan iyo afar dugsi meelahaas ayaa xirmay kadib markii ay awoodi waayeen bilihii uu xirnaa ijaarkii guryaha ay degan yihiin iyo barayaashii mushaarkooda iyo wax alla wixii adeeg ahaa ee dugsiga ku bixi jiray ayay sidaa ku xirmeen marka dhibaatooyinkaasoo dhan ayaa ka dhalanayo iyo ardaydii oo xendaabkii waxbarashada ka maqan oo aqoontii ay la noolaayeen maaragtay meesha ka baxayso culeysyadaasoo dhan ayaa imaan kara haddii dugsiyadu ay sii xirnaadaan sow lama dhihi karo iskuullada badankood way ku adag tahay in duruusta loo bixiyo qaab fogaan waxbarasheed ah oo mararka qaar looga maarmo marka dhibaatooyinkan oo kale ay jiraan inta aan ogahay ma jiro dugsiya maanta u diyaarsan in ay isticmaalaan teknolojiyada oo ardaydooda ka haqabtiri kara iyagoo xaafadaha jooga inay ku baraan sababaha soo socda awgood kow annaga oo og agabka dugsiyadu ay haystaan dhinaca teknolojiyada in maaragtay mid aan jirin ama aada u yar uu yahay ardaydii helitaanka maxaan ku dhahaa duruusta inay ku qaataan fogaan arag oo qof kastaba inaysan xaafadda kombyuutar iyo moobiladan taajka uusan haysan ama qaar badan aysanba isticmaalin teknolojiyada iyo awoodda teknolojiyadeed ee dalkeena oo aan runtii aan dabooli karin baahida bahda waxbarashada xataa jaamacadihii ayaa hadda wadila inta aan ognahay marka marnaba ma suuroobayso arday aan iskuulkii ku qaadan xisooyin kombyuutar ah oo iskuullada aysan lahayn laabab kombyuutar teknolojiyada aan wax fiican kala socon marka laga reebo waxyaabahan yaryar ee ardaydu mararka qaarkood iyo dhallinyaradeen ay ku mashquulsan yihiin oo xiriirkaas kale ee gaarka ah ay la yeelan qaraabada iyo qaraabadooda iyo asxaabtooda iyo maxaan ku dhahaa dadka ay meeshaas ay ka wada xiriiraan marka laga reebo iyo waxyaabahan kale iska maalaayacniga ku mashquulsan yihiin ma filaayo in dhinacaas guul laga keeni karo haddii la adeegsado nidaamka fogaan waxbarasheedka oo aan sheegay sababaha hadda aan soo xusayn aysan ku suuragelayn maxaad is leedahay iyadoo aanu ognahay in wejigii hore ee corona ay u xirmeen goobo waxbarasho tanina maxay sababi kartaa haddii xirnaanshahooda ay sii socoto waa sax sanadkii hore sida aan hore u sheegay xarumo fara badan ayaa ku xirmay sanadkan sidaa iyo si ka daran ayaa maaragtay ay u caddahay inay xirmi doonaan sababtu waxay tahay duruuftu mar kastaba sanadba sanadka ka dambeeya way kasii adag tahay xarumaha waxbarashada oo runtii markii horeba iska taag darnaa ayaa haddana duruufta dhaqaale ee lasoo gudboonaanayso ee aada usii adag tahay dugsiyada isbixiya oo runtii aada u yar boqolkiiba soddon ka badan ee dugsiyada shaqeeya inaysan isbixin aan ogahay dhibaatooyinkaas inay ku xirmaan xarumo fara badan oo bahda waxbarashadu runtii ay shansanayeen arday fara badan ay wax ka baranayeen deegaanada ay ku yaalaanna runtii ay tegi doonaan haddii goobaha waxbarashada ay xirmaan masaafadii ay u jireen iyo fogaantii ay u jireen caruurta wax ka barata haddii dugsiyada ku agyaala duruuftaas ay u xirmaan inay runtii ay dhibaato kale soo wajahayso oo meelo ka fogfog ay waxbarasho u raadsan doonaan marka taa way caddahay waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaysan dhicin baaqa aan jeedinay in madaxdeennu ay u dheganuglaan doonaan insha allahu tacaala dugsiyaduna ay qaadan doonaan dhammaan wixii mas-uuliyad ah ee ku aadan ka hortaga cudurkaas waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inay fuli doonaan hadduu alla ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa guud ahaan waxaan ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan in la iska kaashado sidii cudurka looga hortegi lahaa waxyeeladiisana loo yareyn lahaa waxaa asal ah nadaafadda goobaha waxbarashada iyo goobaha kale dadku isugu yimaadaan in maaragtay la qaato afxirkii goobaha la isugu yimaado ama waxbarashadu ay maaragtay ardayda ka haqabtiraan ama dadka meesha ka howlgala ama wax ku barta in laga haqabtiro oo adeeg ku filan dhinaci farxalkii iyo nadaafadii iyo jeermidilihii intaba in laga heli karo sidoo kale wacyigelin joogta ane inay jirto waa rajeynayaa waxaan kaloo ugu baaqi lahaa bahda waxbarashada mas-uuliyad dheeraada inay isi saaraan bedqabku waa muhiim haddii ardayga uusan bed qabin cid kaloo cid maaragtay wax labari la baro ma jiri doonto ardayda badbaadadooda aan ka wada shaqeyno markastana xaaladda in la qiimeeyo oo ardayda caafimaadkooda iyo maxaan ku dhahaa in lala socdo sida maaragtay jahliga in xarumaha waxbarashada ay u dabargooyaan ay ujeedadu tahay ayaa laga rabaa cudurkaana inay u dabargooyaan qorsho cad oo maaragtay bedqabkii ardayda iyo inta goobta ku sugan ka qayb qaadanayan ay la yimaadaan una dheganugulaadaan fariimaha hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya ayagoo qoran iyo ayagoo muuqaal ah intaba la heli karo meel kastana ay ka baxaan iyo iyagoo maqal ah waxaan rajeynayaa intaas inay iyaguna maaragtay ay u dhagan uglaadaan madaxda qaranka iyo hay-adaha ay khusayso ama ay kasoo fuleen amaradii lagu xiray goobaha waxbarashadan waxaan ka rajeynayaa inaysan waqti kale ku kordhin balse dugsiyada iyo xarumaha waxbarashada oo dhan ay ku kormeeraan hogaansanka iyo fulinta fariimaha caafimaadka ka qayb qaadanaya bidqabka xarunta inta ku sugan oo maamul iyo macalimiin iyo shaqaale iyo ardayba leh waxaan guud ahaan u rajeynaya bulshada soomaaliyeed caafimaad horumar iyo barwaaqo insha allahu tacaala
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himido
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo markaana dadaal ku bixinta tacliinta waa mid keenaysa in gul muuqata laga soo hooyo hanashada kaalmaha horena horseeda ardada oo ku kala sarreeya heerka darajo ee waxbarashada ayaa lagu qiimeeyaa ardayba inta uu leegyahay dadaalkiisa tacliimeed cabdishakuur cali diirshe waxa uu ka mid yahay ardada kaalmaha hore u galay fasalladooda wuxuu hormud u noqday ardada ay waxwada barteen ee kuliyadda culuumta caafimaadka qaybta sheebaarka ee jaamacadda muqdisho cabdishakuur ayaan kala sheekaystay farsamooyinkii wax aqris iyo sida uu ku garay heerkaas waxa ay iga dhigan tahay in aan kaalinta koowaad galo oo fasalkayga u galo waa horta waa mid ilaahay igu manaystay dadaal dheer kadibna sidoo kale ducada waalidka iyo garab istaagga asxaabtayda iyo sidoo kale caawinta asxaabtayda ay caawiyeen oo ugu garab istaageen in aa wax badan akhriyo wax badan fahmo fahamka ayaa muhiim ah marka waa mid aad iyo aad aagu taami jiray iyadaydana ah inaan kaalinta koowaad galo fasalkayga oo ah maaragtay dadka kudayashada mudan ah ka mid noqdo iskuul ha ahaato ilaa heer jaamacad ha ahaato in heerkaas aad gaarto maxay ku dareensiinaysaa runtii in aa soo gaaro heerkan waxa ay dareensiinaysaa miro dhalka juhdigii dhafarkii iyo waxawaaye dhabar adaygii aan soo muujiyey intii aa kusoo jiray halganka waxbarashada taas marka alla subxaana watacaala ayaa mahadoo dhan iska leh oo uga sugnaatay ilaahay dadaalkeena ma dayacayo waxyaar dhaqaaq ayaa la rabaa bis haddii aa dhaqaaqdid waad arki doontaa natiijada ka dhalanaysa marka tan waxay iiga dhigan tahay in aa mirihii aa ku taamayay qayb ka mid a riyooyinkaygii inaa gaaray ardadu way ku kala duwan yihiin xilliga ay akhriyaan durustooda adiga waqti gaar ah miyaad akhrisaa mise waa mid aad xoogga saarto cashirka inta uu qoyan yahay runtii waa ku kala duwan yihiin xilliyada ay ardaydu wax akhriyaan arday kasta xilli ayuu daneeyaa ardayda qaar waxaa arkaysaa galabtii ayay maskaxdeeda aada u fiican tahay inay wax badan xifdiyaan sidoo kale dadka qaar habeenkiiyaa laga yaabaa maqhribadii iyo cishaa inta udhexeyda qaar salaad subax ka hor qaar kadib marka taasi waxa ay sidoo kale kusii xidhan tahay waxyaabaha maadada aada akhrinaysid waxay la xiriirto haddii maado calculation tahay oo xisaabaad la xiriirto haddii ay tahay maado maaragtay theory oo maaragtay xifdis rabta marka aniga ahaanteyda qodobka ugu muhiimsan oo samayn jira waxay ahayd inaa habeenkii xilliga dambe soo tooso xilliyada sagaal saac xilliyadaas waa xilliyada ugu fiican oo saxarka ilaahay intaa barisid kadibna aad u kacdid inaad wax faa'iidaysatid oo wax akhrisatid ma jiraan habab aad leedahay waad kaga duwan tahay ardada dhigaaga ah ee aad u diyaarsato cashirada habab waa dhici karaan aysan dadka qaar ku baraarugsanayn oo loo akhriyo ama saldhig u ah akhriska cashirka horta waxaa muhiim ah meesha aad ku akhrinaysid iyo wakhtiga akhrinaysid iyo maadada a akhrinaysid sidaas darteed waxaa muhiim ah aniga shakhsiyan markaa maadada raba inaan akhriyo maadooyinka haddee xisaab inta badan ma badnayn oo kuliyadeyda shaybaarka ama caafimaadka lama xiriirto xisaabaadka waa ku yaryihiin maadada markay xifdis la xiriirtaan waxaa aad u wanaagsan inaad position eh, maaragtay ku habboon inaad dooratid maadadaasna wakhtigeeda aada xadidid sidoo kale waxyaabo oo kaa teginaya caajiska sida inaadan ku akhrin sariirta agteeda ama korkeeda inaadan ku akhrin oo aad salli qaadatid oo meel gooniya tegtid oo hawo nadiifa leh hawadeeda ay macquul tahay in lagu akhriyo sidoo kale inaa cabitaan koob cabitaan ama biyo caafi oo kale inaad soo dhaweysatid aad ayay muhiim u tahay Een, sidoo kale waxaa aad muhiim u ah oo waxyaabaha sameeyayo oo markaa wax akhrinayo waxaa ka mid ah in aan akhriska markaas aan ku jiro aan wakhtiga aad u dheerayn oo aa xilli kasta refreshment xoogaa soo socsocotid markaa soddon daqiiqo oo kale wax akhridid maadadan haddaa ku caajisatid inaad ka bedelatid oo maado kale u u wareegtid waa iyadana waa muhiim maxaa tale iyo tusaale ah oo aad la wadaagaysaa ardada kale ee doonaysa inay galaan kaalmaha hore ee goobahooda waxbarashada waxaan kula talinayaa talo iyo tusaale siinayaa ardayda doonaysa inay kaalmaha hore ka galaan goobahooda waxbarasho waxay tahay marka u horeysa horta alla ka cabsi waa inaa ilaahay ku xirnaatid ilaahay muxuu- wuxuu leeyahay fattaqu llah wayucallimukum allah ilaahay ka baqa isaga wa- ayaa wax ina baraya marka meesha furaha ka dhaqaaqdo waa kow waa alla ka cabsiga waa inaa badisid labo waa inaa ilaahay barisid adducaa ayaa lagaga baahan yahay inaa ilaahay waxawaaye berisid mar kasta caajis ka een, aa maarad ka magan geshid aa ilaahay weydiisatid cilmi naafic ah ilaahay inuu kugu anfaco waa inaad eh, maaragtay aad ilaahay ka berisid tan kale oo xigaa oo kula tali lahay ardayda soomaaliyeed waxay tahay aa, si kasta oo maaragtay aa u dadaashid waxyaaba waxaa la rabaa kaabayaal u ah ama maaragtay lafdhabar u ah guushaada waxaa ka mid ah eh, qodobka xigaa wuxuu yahay een, in aad waalidka mar kasta aad ka ducaysatid hooyo aabe dhammaan waalidka waxay kuu keenaysaa in aad eh, wax badan ilaahay kuu fududeeyo Een, marka taladaas ayaa ardayda usoo jeedinayaa inta ayuu inoogu eg yahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaaga imaanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo إنا ذنبتها وحوي intaadan baan layri ladaa anigu kaa tegi lahaa adduunyo aakhiraba ilaas bay ku tahe awlaada ku dara dugsiga